sida aad warkaba ku maqlayseen waxaa galabta magaalada hargeysa heshiis shan qodob ka kooban uu ku kala saxiixday somalilan iyo maamulka khaatumo oo in muddo ah ay xurgub siyaasadeed iyo dagaalaba ka dhexeeyeen waryaheena hargeysa barkad maxamuud kaariye ayaa faahfaahintan heshiiskan goordhoweed hargeysa kasoo diray shirkan oo maanta wakhti badan qaatay ayaa gebagabadii waxaa warbaahinta la hadlay mas-uuliyiin kala duwan oo ka kala socotay labada dhinac dhinaca somalilan waxaa ka socday xubno ay horkacayeen wasiirka arrimaha dibadda dhegta saacad cali shiire gudoomiyaha xisbiga cud injineer faysal cali waraabe gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga talada ayaa kulmiye maxamed kaahin axmed halka dhinaca khaatima ay ka socdeen xubno tiro badan oo ay ka mid ahaayeen maxamuud sheekh cumar xasan oo ahaa guddoomiyaha wafdiga dhaktar cali khaliifka laydh madaxweynaha khaatimo iyo mas-uuliyiin kale oo tiro badan madax dhaqameed iyo simo ka mid ahaa wafdiga khaatimo ayaa iyana goobta ku sugnaa ugu horreyn wasiirka arrimaha dibadda dhaktar saacad cali shire oo hadalka furay ayaa ka warbixiyey ujeeddada kulankan iyo heshiiskaba shirkan isugu nimi wuxuu ka mid yahay oo qayb ka yahay shirar hore labada guddi ee labada dhinac ka socotaa ay ku wada kulmeen addis ababa iyo jabuutiba ujeeddaduna waxa weeye sidii looga gaari lahaa ee loo soo afjari lahaa tabashooyinka amba isfaham la-aanta ka jirta qaybo ka mida somalilan dhexdeeda arrinkaa runtii waxaan jecelahay inaan halkan uga mahad celiyo siday ugu dhabar adeegeen ee ugu adkaysteen ee go-aamada geesinimada le ay u qaateen guddiyadii labada geesood aha ee ka qayb galay waxaan si gaara doonaan u xuso professorka cali khaliif guddoomiyaha shabac xag dhinacan kalena xuso faysal maxamed xaaji aadan maxamed daahir maxamed kaahin runtii aad iyo aad bay u mahadsan yihiin waxaanu wada dareensannahay culayska arrinka aanu ka wada hadalay aanu insha allah kana kana wada heshiinay wasiirku waxaa halkaasi kaga dhawaaqay guud ahaan mabaadi'dii lagu heshiiyey iyo sidoo kaleba qodobadii heshiisku ahaa waxaa la ysla gartay mudnaanta ay leeyihiin wadajirka wax wada lahaanshaha nabad ku wada noolaanshaha horumarka iyo meeluga soo wadajeedka cadowga dalkeenna iyo dadkeenna kuwaas waa waa mabaadi'da guud weeye laakiin waxaa lagu heshiiyey qodobadan soo socda in somalilan iyo khaatumo ay ku tuntuunsadaan sidii isafgarad buuxa loo wada gaari lahaa in la wada qorsheeyo lagana wada shaqeeyo sidii loo wada heli lahaa somalilan loo wada siman yahay oo ku dhisan cadaalad maamul wanaag xaqdhowrista xuquuqal insaanka ku dhisanna diinta islaamka oo muwaadiniinteedu midna ku ahayn marti ee ay u wada siman yihiin in dastuurka somalilan la furo si loo xaqiijiyo awood qaybsi sugan oo cadaalad ku dhisan oo laga sameeyo madaxda golayaasha fulinta sharci dejinta garsoorka iyo hay-adaha dawliga in la sameeyo maamul daadejin heer gobol degmo iyo magaalo lana qeexo mid walba awooddeeda in shir dambe la ysugu yimaado tobanka bisha julaay laguna qabto magaalada burco si loogu dhammeeyo wixii qabyo ah lagana tashado qaabkii iyo hanaankii loo qaban lahaa shir loo wada dhan yahay guddoomiyaha wafdiga khaatumo maxamuud sheekh cumar xasan oo halkaasi ka hadlay islamarkaana ka jeediyey hadal kaftan iyo duurxul siyaasadeed u badnaa ayaa sheegay intani ay tahay bilowgii xallinta islamarkaana aanay arrimaha labada dhinac intani ku ekayn injineer faysal cali waraabe iyo maxamed kaahin axmed oo iyana halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in wadahadaladani muddo qaateen islamarkaana dulucda ugu weynay tahay sidii xal waare loogu heli lahaa somalilan loo dhan yahay oo lagu midaysan yahay waxaa kaloo ay soo hadal qaadeen dhinaca horumarinta deegaanada bariga oo ay sheegeen iyana inay tahay mid loo baahan yahay in wax laga qabto gebagabadii madaxweynaha khaatimo doctor cali khaliif galayd oo halkaasi isna ka hadlay ayaa hadal dheer uu halkaasi ka jeediyey waxa uu aad ugaga hadlay waxyaabaha iyaga ka go'an iyo sidoo kale dareennada ku gadaamo wada hadalladan waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waa run nabadna waa rabnaa waddankan ingiriisku xukumi jiray ee magacii hadda aada idinku la wareegteen ilin waa la wada lahaaye waxaanusa diyaar u nahay dee taa haddaba aynu maanta halkaa u wada fadhino in laga wada hadlo arrimo siyaasiya laysku hayaa xal siyaasiya loo baahan yahay ku dhiirashaa loo baahan yahay liidership baa loo baahan yahay dadkanu dad laysku talayo laysku khasbaya ma aha colaado way dhaceen soo jireen bayba ahaayeen intanuun hadda aada dawladda noqoteen ay noo dawladayseen ee ciidamada tan iyo artilleriga iyo beebayaasha uun aada noola soo baxdeen bay xaalku meel fo gaadhay awal waa laysdili jiray waana laga henji laga heshiin jiray waa la yaqiin waxa la isku dilaya waxa laga heshiinayo intaasoo dhan kasoo gudub arrintan waa arrin culus weeye ummad dhan aayaheedii iyo mustaqbalkeedii iyo taariikhdeediiba waa tahay in laga laga doodo annaku diyaar baanu u nahay war annaku cidna marti u noqon mayno cidna magan u noqon mayno ciddii filaysa in hoostana la gelinayahay waanu cid marti u noqon war cidna marti u noqon mayno si cad baynu ama ku heshiinaynaa oo waxaan wada leenahay u wada binaynaynaa oo u wada dhisaynaa ama si cad baynu ku kala tegaynaa waxayna hadda u eg tahay si cad in lagu heshiin doono wafdiga khaatimo oo tobaneeya maalmood in ku siman ku sugnaa magaalada hargeysa ayaa xubno ka mid ah oo horkacay dhigtar cali khaliif galeydh ay hore kulamo la yeesheen madaxweyne ziilaanyo waxaana la filayaa sidii ay xubnaha wafdiga khaatimo goobta ka sheegeen in heshiiskan iyo sidoo kale waxaa laysla soo qaaday ama laysku afkartay ay kula noqonayaan dadkii iyo deegaanadii gobolada bariga barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa